boqolsiyeetan iyo afar qof oo dhallinyaro ee u ku faa'iidaysatay sanduuqa horumarinta dhallinyarada iyo kulan afureed lankasuubi magaalada hargeysa ee maamulka somalilan wayna kulanka afurka ee qabanqaabiyey sanduuqa horumarinta dhallinyarada hanasati oo dhallinyarada ka dhiirigeliya sidii uun ku faa'iidaysadeen fursadda la siy iniyo abuurdan ganacsiye iyo angaare qaar ku mid ee dhallinyarada ku faa'iidaysatay fursadun yoanku horeynta goobta ku dawhay wayniyo sheegana iniyo fursadun haytitayo markaas ka hirgeliyaayeen fikradoosho ganacsi
runtii waxaan u mahad celinayaa mar koobaad dowladda u sarreeya madaxweynuhu gaar ahaan waxaan mahad celinayaa agaasimaha sanduuqa qaranka oo runtii jaaniska quruxda badan la siiyey aan ku maalgashanayno dalkayaga waanan idiin ogsannahay intaan halkan isugu timi waxa weeyaan runtii waa soobaxayaashii weyaan ku guulaystay tartanka marka dhammaantiin waxaa idiin rajaynayaa inuu ganacsigiinna iyo himilada aadda idiin hergasho horta waa jaanis wanaagsan waxaan ugu mahad celinaynaa dhammaan madaxda sanduuqa horumarinta dhallinyarta waana ku mahadsan yihin dadaalka ay u samaynayaan dhallinyarta waxaan leenahay ilaahay ka jasaa'id siiyo agaasimaha sanduuqa horumarinta dhallinyarada somalilan qatar ibraahim maxamed iyo ku dawahay kulanku waynu sharxaysada marka inka horeysay iyo markaasayti hambandhigan fursadu barnaamijkaasi wuxuu ku bilowday amaanu ku bilownay inaanu u shaacinno fursaddii markaa taallay dhallinyarada gobolada somalilan oo dhan oo qaab meel kastooo ay joogaan ay awood ama access u leeyihiin inay soo codsadaan intaa kadib waxaanu marinay hab ama process ay ku kala baxayaan oo lagu kala saarayo iyadoo loo eegayo shuruudo u degsanaa oo laga soo xulo kun iyo boqol codsade maraaxiishii kala duwaneed waxaanu ku soo saarnay marxaladii koowaad waa saddex boqol iyo konton dhallinyaraa markaa ok saddexdii boqol iyo kontonkii dhallinyarada habaad loo sameeyey tababar iyo in la oga tusaaleeyo dabeetana dib ayaa haddana loogu celiyey tartankii markaa waxaa ka soo baxay finally boqol siddeetan iyo afar ay ka mid tahay inta halkan fadhida duluucda aynu iskugu yeedhayna waxay ahayd inaynu horta aynu baarigno dhallinyarada fursadda heshay